bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo siddeetanaad ee suuratu nnamli allah waxau ihi subxaanah waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabbata min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun allah waxau ihi subxaanah waidaa waqaca marka uu sugmo ee uu xaqiiqoobo alqowlu hadalkii cadaabku marka uu ku sugmo calayhim korkooda kuwa gaalada ah akhrajnaa waxaanu u soo bixinanaa lahum iyaga daabbatan daabad waa wax nool oo dhulka dul soconaya xayawaankaa dhulka dul soconaya ayaanu u soo bixinanaa oo min al ardi arlada xaggeedaanu uga soo bixinaynaa daabaddaasoo tukallimuhum la hadlaysa iyaga kuwa gaalada ah waxaanay kula hadlaysaa anna annaasa bianna annaasa in dadku kaanuu ay ahaayeen biaayaatinaa aayaadkayaga laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiinsanayn wa yowma naxshuru wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xasuuso dadkana u sheeg maalinkaasoo naxshuru aanu soo kulminayno min kulli ummah ummad kasta xaggeeda aanu ka soo kulminayno oo laga soo ururinayo fawjaa koox laga soo ururinayo oo laga soo kulminayo kooxdaasoo minman kuwii ka mid ah yukadibu beeninayey biaayaatinaa aayaadkayaga beeninayey oo fahum iyaga yuusacuuna laysu celcelinayo oo la kala horayo oo macnaha kuwooda hore iyo kuwooda dambe laysu celinayo oo laysgaadhsiinayo xataa idaa jaa-uu marka ay yimaadaan ay makaana alxashri waalxisaab maxsharkii iyo maydaankii qiyaamahee lagu soo xaadirinayey laguna xisaabinayey halkaas markay yimaadaan qaala waxa uu ku odhanayaa rabbi akadabtum ma waxaad beeniseen biaayaatii aayaadkaygii miyaad beeniseen walxaal lam tuxiituu aydaan ku koobin bihaa aayaadkayga cilmaa cilmi iyo ogaal ma waxaad iska beeniseen aayaadkayga idinkoon cilmi iyo ogaalba ku koobin oo aan cilmi u yeelanoon hubsan amaadaa maxay baadse kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya maxaa kaga mashquusheen aayaadkayga oo adduunka aad ku camalfalayseen alla waxa u ihi wawaqaca ay xaqa waxa dhaboobo sugnaaday alqowlu hadalkii cadaabka walaamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin waa hadalku ilaahay hore u xukumay ibliis iyo inta raacdaba jahannamo inuu gelinayo uu ka buuxinayo alla waxau idhi markaa wawaqaca alqowlu ay xaqa alcadaabu cadaabkii waa ku sugmay oo waa ku xaqiiqoobay calayhim iyaga korkooda maxaa cadaabku ugu sugmay oo ugu xaqiiqoobay bimaa dalamuu ay bisababi dulmihim dulmigay sameeyeen dartii oo gaalnimadii iyo shirkigii looga jeedo oo fa hum iyagu laa yantiquuna ma hadlayaan oo wax hadal ah soo celin maayaan waayo dee xujo ay haystaan baan jirin alla waxau idhi alam yarow miyaanay arag dadku annaa annagu jacalnaa inaan u abuuray alleyla habeenkii inaan u abuuray waa bimacnaa khalaqa jacaladu liyaskunuu si ay dadku ugu xasilaan fiihi habeenka dhexdiisa oo u seexdaan oo tacabkii maalinnimo soo mare ay uga nastaan waannahaara maalintiina inaan u abuuray miyaanay arkayn mubsiran xaal u yahay maalinku mid dhexdiisa wax la arkayo oo aragtidiibaa maalinka loo nisbeeyey sidii wuxuu maalinka laftiisu wax arkayo waxaase loo jeedaa yacni dhexdiisaa wax la arkayaa oo dee waa iftiin muuqda alla waxau idhi inna fii daalik arrimahaa laydiin soo sheegay waxaa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaataa ku sugan oo liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya yacni dadka iimaanka leh alla ilahe aayaaday ku cibro qaataanoo waaweyn ayaa ugu sugan madkuurkaa laydiin soo sheegay alla waxau idhi wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalinka yunfakhu la afuufayo fi suuri suurta la afuufayo oo fafasica dabeed ay argagaxayaan man makhluuqaadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo wa man makhluuqaadka fil ardi arlada dhexdeeda ku sugan ee ay wada argagaxayaan ilaa man mid mooyaane kaasoo shaa allah ilaahay uu doono cidda alla uu doono ee uu ka soo reebay mooyaane makhluuqaadkoo dhammiba ay wada argagaxayaan marka suurta lagu dhufto alla waxau ihi wakullun ay wa kulluhum tanwiintu waa tanwiinu lciwad oo mudaafu ilayhigii bay beddel ka tahay wa kulluhum khalaa'iqdu dhammaantood atowhu ilaahay ayaa ay u yimaadeen daakhiriina xaale ay yihiin kuwa dullaysan khalaa'iqdu dhammaanteed iyagoo dullaysan bay alle u yimaadeen wa taraa waxaad arkaysaa mukhaatabow aljibaala buurihii ayaad arkaysaa taxsabu xaal aad u malaynayso haa buuraha jaamidatan halkoodii inay taagan yihiin wal xaal baad sidaa moodaysaa hiya buuruhu tamuru ay soconayaan mara saxaabi daruuraha socodkoodoo kale surcada iyo degdega ay ku marayaan sunca allaah waa ilaahay sancadiisii lagu yaqaanee cajiibka badnayd waa siduu alla wax u samayn jiray sunca allaah ilaahay samayntiisii weeyi alladii allahaasoo adqana sugay kulla shay-in wax walba sugay oo halkiisa dhigay oon meeshiisa la seegin wax goldoloola iyo iina aanay lahayn makhluuqaadka uu rabbi sameeyey waayo innahu ilaahay khabiirun mid gun og weeyi bimaa tafcaluuna wax alla waxaa samaynaysaan guntiis iyo gebagabadiisa waa allaha og ee arkaya alla waxau idhi man axadka jaa'a la yimaada bilxasana wanaag ruuxa la yimaada falahu waxa uu leeyahay khayrun wax ka khayr badan oo ka wanaagsan minhaa xasanada uu sameeyey wa hum iyagu min fasacin argagaxa yowma-idin maalintaas la argagaxo qiyaamada aaminuuna waa kuwa ka nabadgalay waa ka badbaadayaan waman axadka jaa'a la yimaada bisayi'ah xumaanta qofka la yimaada fa kubbat waa lagu gembiyayaa oo wejiga ayaa loogu tuurayaa waman axadka jaa'a la yimaada bisayi'a xumaantii fa kubbat waa lagu tuurayaa oo waa lagu gembiyayaa wujuuhuhum wejiyadooda fi nnaar naarta dhexdeeda ayaa lagu gembiyayaa waxaa damiirka jamaca loogu celiyey waayo mantaa xagga macnaha jamac ka ah walow xagga lafdiga mufradba ha ka ahaatee hal tujsawna ay yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa oo malaa'igta naartu ay ku odhanayaan hal tujsawna oo miyaa laydinku abaalmarinayaa ilaa maakii mooyaane kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya innamaa umirtu an acbuda rabba haadihi albalda waxaad usoo qadartaa ay qul yaa muxamed nebi muxamedow waxaad ku tidhaahdaa innamaa umirtu aniga waxa lay faray uun an acbuda inaan caabudo rabba haadihi tani rabbigeeda albeldati ee magaalada ah waa maka eh alladii rabbigaasoo xaramahaa xurmo u yeelay maka oo mid xurmo iyo xaq leh ka yeelay walahu walilaah alla ayuunbay u sugnaadeen kullu shay wax walba fahwa maalikuhu wa khaaliquh isagaa leh oo abuuray oo mulkiya wa umirtu waxaa kaloo lay faray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa hoggaansamay inaan ka mid noqdo ee amarka alla qaatay taasaa lay faray iyo wa an atluwa in aan akhriyo ayaa lay faray alqur'aana qur'aankana inaan idinku dul akhriyo oo idinsoo gaadhsiiyo si aad u qaadataan oo ugu toosnaataan tacaaliimtiisa ayaa lay faray faman ihtadaa haddaba ruuxa hanuuna fa innamaa yahtadii waxa uu hanuunayaa uun wax kale maahee linafsihi ay linafci nafsih naftiisa waxtarkeeduunbuu hanuunayaa waman dalla ruuxa hallaabaana faqul waxaad ku tidhaa nebi muxammedow innamaa ana anigu waxaan ahay uun wax kale maahee min almundiriina kuwa dadka u diga ee rususha lasoo diray ka mida uun baan ahay kuwaa dadka u digayo rusushii lasoo diray ah dee mid ka miduun baan aho waa idiin digayaa waqul waxaad tidhaha nebi muxammedow alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allah iska leh waxa uu rabbi ku mahadsan yahay caddaynta uu xaqa iyo baadilka kala bayaamiyey iyo waxyigaa xaqee uu soo dejiyey iyo rususha uu soo diray xaqaa ilaahay uu kala caddeeyey waa ku mahadsan yahay sayuriikum wuu idin tusi doonaa allaah aayaatihi aayaadkiisuu idin tusi doonaa oo fatacrifuunahaa dabeed waad garan doontaan xilli aan garashadu waxba idiin tarayn oo xeedhiya fadhaal kala dhaceen ayaa garan doontaan oo odhan doontaan alla ilaaha xaq bay ahayd wixii naloo sheegayey wamaa rabbuka rabbigaa ma ahaanin nebi muxammedow bikaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan mid moogan rabbigaa ma aha suurat lqasas waa makiya aayaadkeeduna waa siddeed iyo siddeetan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim taasiimiim tilka aayaatu lkitaabi almubiin allah waxau ihi subxaanah taasiimiim allaahu aclamu bimuraadih ilaahay baa u cilmi badan waxa uga jeedo xuruuftaas alla waxau idhi tilka taasi waxaa la tilmaamayaa waa suuraddan aayaadka ay ka kooban tahay tilka taasi ismu ishaaraha baciidka ana horaynu u soo tilmaannay waa liculuwi martabatihi wa bucdi maqaamih waa martabadiisu siday u sarrayso ee maqaamkiisu u fog yahay waa fogaansho macnawi ah ee xisi ma aha waa xagga maqaamkiiyo darajada alla waxau idhi tilka taasi aayaatlkitaabi waa kitaabka qur-aanka aayaadkiisii kitaabkii almubiini ee xaqa iyo baadilka kala bayaaminayey ama kitaabkii almubiini ay ilbayin isagu caddaa ee aan madmadowga iyo ishkaalka lahayn natluu waxaanu ku akhriyaynaa baa alla u yihi calayka adiga korkaaga nebi muxamedow ay biwaasidati jibriil waayo in badan bay qur-aanka inagu soo martaa waxyaabaha malaa'igta rabbi ay qabanayaan oo ilaahay naftiisa u nisbaynayo oo uu leeyahay annaka ayaa sidaa samayna sababtuna waxa ay tahay waayo waxay malaa'igtu ku qabanayaan waxay qabanayaan waa biamri illaah marka mar hadday amar alle ku qabanayaan waxay qabanayaanba waa wax ilaahay uu sameeyo xaggiisa ka soo fulay uun sidaasuu alla isugu nisbaynaya natluu calayka min naba'i muusa wa fircawna bilxaq natluu waanu akhriyanaa baa alla uu yidhi calayka adiga korkaagaanu nebi muxamedow ku dul akhriyanaa min naba'i muusaa wa fircawn ay shay-an min naba'i muusaa wax ka mid ah muuse warkiisii iyo wa fircawna fircoon warkiisii oo mintu waa tabciidi oo yacnii wax ka mid ah qisaskii faraha badnaa ee muuse iyo fircoon dhex maray wax ka midaan kugu dul akhriyanaa bilxaqi ay tilaawatan mutalabisatan bilxaqi akhrin ku dheehan xaq ayaanu kugu dul akhriyannaa amaba waxabaad ku tacallujisaa natluuda oo bilxaqi baanu kugu dul akhriyannaa xaq liqowmin maxaanu kuugu dul akhriyaynaa waa cillada iyo sababaynta liqowmin liajli qowmin dad dartood baanu kuugu dul akhriyaynaa dadkaasoo yu'minuuna rumaynaya macnaha kuwa rumaynaya dartood ayaanu kuugu dul akhriyaynaa alla waxau idhi markaa inna fircawna waa tafsiilun bacda ijmaal si guud markii loo tilmaamay warka loo sheegi doono ayaa imikana loo faahfaahinayaa hore wixii guud ahaan si duuduuba loogu tilmaamay alla waxau idhi inna fircawna fircawn ninkii la odhan jiray calaa waa kibray oo waa isa sarraysiiyey oo fil ardi arladii iyo dhulkii masare uu ka talinaayey waa ku kibray fircawn wa jacala waxaanu ka yeelay ahlahaa yacnii ehelkeedii dhulka masar ehelkeedii wuxuu ka yeelay waa nimankii reer banu israa'iile shiyacaa kooxo ama qaybqayb kooxa kooxa ayuu ka yeelo waa kala qaybqaybiyey oo wuu kala jajabiyey yastadcifu xaal uu daciifsanayo daa'ifatan kooxoo minhum iyaga ka mid a reer masar yacnii dadkii masar degganaa wuu kala qaybiyey oo koox koox buu ka dhigay marka yastadcifu waxa uu daciifsanayaa oo dulaysanayaa ama uu addoonsanayaa daa'ifatan kooxoo minhum iyaga ka mid ah waa reer banu israa'iile yudabbixu istidcaafka iyo dulaysiga ama daciifsigu waa maxay waa yudabbixu abnaa'ahum wa yastaxyii nisaa'ahum oo waxaa la caddaynayaa qaabkuu u dulaysto u daciifsaday waa kan oo yudabbixu waxa uu gowrgowracayey abnaa'ahum inamadooda wayastaxyii waxaanuu reebayey nisaa'ahum haweenkoodana waa daynayey oo iyaga ma dilayn si uu u addoonsado oy ugu adeegaan oo danahood iyo muraadkooga ay uga fushadaan waayo innahu fircawn kaana waxauu ahaaday min almufsidiin kuwa arlada fasahaadiya ayaa uu ka mid ahaaday wa nuriidu waxaanu doonaynaa baa alla uu yidhi an namunna inaannu u nicmayno oo aannu ku galladaysanno cala aladiina kuwii istudcifuu la daciifsaday waa reer banu israa'iile ee fil ardi arlada dhexdeeda lagu daciifsaday kuwii dhulka lagu dhibay la addoonsadee la daciifsaday ee wax la dilay iyo wax la addoonsada uu u qaybiyey kuwaas ayaannu doonaynaa inaannu u nicmayno oo najcalahum aanu ka yeelno a'ima madax dadka u taliyoo hoggaanu ah oo lagu dayda aanu uga yeelno oo wanajcalahum aanu ka yeella iyaga waa reer banu israa'iile alwaarisiina kuwa dhaxlaya fircawn boqortinimadiisa iyo mulkigiisii kuwa dhaxlaya aanu ka yeello oo wanumakina aanu makansiinno lahum iyaga reer banu israa'iil aanu u dhiibno fil ardi arladana iyaga dhulka aanu u dhiibno gacanta aanu u gelinno oo wanuriya aanu tusno wa nuriidudaa horay ku wada cadfan yihiin anna munnadaas oo wa nuriyo aanu tusno fircawna fircoon aanu tusno iyo wa haamaana haamaan oo wasiirkiisii ah iyo wa junuudahumaa ciidankooda kaleba aanu tusno minhum ay min almustadcafiina kuwaa la daciifsadee la dulaystay reer banu israa'iil xaggooda inaannu ka tusno maa kii kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna kuwa ka digtoonoo ka baqanaya waxay ka baqanayeen ay ula dagaalamayeen ay u laynayeen sow may ahayn mulkigooda inaanay ka qaadin oo aanay barabixin ama aanay iyaga waxa weeyaan aanay la wareegin waxay haystaan tii lafteedaannu tusinaynaa oo ah iyagu inay halaagsamaan halkoodiina reer banu israa'iil ay la wareegaan alla waxau ihi wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusaa nebi muuse hooyadii waxaanu u waxyoonnay waa waxyu ilhaam macnaha waxaanu qalbigeedii ku soo tuuray oonu ku soo ridnay oo aanu ku ilhaaminay an ardiciihi ay ardiciihi antu waa tafsiiriye bimacnaa ay macnaha naaska nuuji oo jaqsii ayaanu ku ilhaaminay muuse hooyadii fa idaa khifti markaad u cabsato calayhi muusena fa alqiihi waxaad ku tuurtaa filyammi badda ku tuur oo walaa takhaafii ha uga baqanin inuu biyaha ku halaagsamo oo uu ku qarqoomo walaa taxsanii hana ka murugoonin inuu intuu kaa tago dibkuugu soo noqon waayo waayo innaa annaga ayaa raadduuhu muuse kuu soo celinaynaa ilayka adiga oo wajaaciluuhu waxaannu ka yeelaynaa muuse min almursaliina kuwa la soo dirayna waannu ka yeelaynaa sidiibay yeeshay oo dee intay sanduuq ku xidhay ayay webigii niil bartanka u dhigto ay ku tuurtay dabeed webigiina bannaanka iyo berriga ayuu waxa weeyaan ku soo tuuray oo bannaanku u soo baxay faltaqatahu dabeed waxa qaatay waa muuse eh aalu fircawna reer fircoon baa qaatay liyakuuna si uugu ahaado muuse lahum iyaga caduwaa cadow iyo waxasanaa murugo cadow iyo murugo si uugu noqdaiyo waxay ka qoomamoodaan ayay qaateen inna fircawna fircawn iyo wa haamaana haamaan iyo wa junuudahumaa ciidankoodu kaanuu waxay ahaadeen khaati'iina kuwa gafsan oo lunsan oo aan xaqa haleelin oon asiibin ayay ahaayeen oo gaf iyo dunuub ku jira wa qaalad waxay tidhi imra'atu fircawn fircoon haweenaydiisii waxay tidhi quratu caynin ay huwa muuse yacnii ilmahan yar bay u jeedaaye quratu caynin waa il qabowsigeed wax lagu indha qabowsadoo lagu indha doogsada weeyi lii aniga ayuu indha qabowsi ii yahay iyo walaka adigaba fircawnow ilaa taqtuluuhu ha dilina adiga iyo kalkaaliyaashaada iyo ciidankaagu ilmahan yar ha dilina casaa an yanfacanaa waxaba laga yaabaa oo mudan yahay inuu ina anfaco oo wax ina taro aw natakhidahu ama aynu ka yeelanno waladaa ama ilma aynu ka yeelanno wahum laa yashcuruuna waxaa meesha ku qadaran fa ataacuuhaa sida jalaaluddiin almaxalli uu soo qadarayo way ka yeeleen haweenaydii oo iyagoo markii hore dilkiisa doonayey way iska daayeen marka fa ataacuuhaa haweenaydii fircawn waxay kula talisay way ka yeeleen oo waa ateeceen wal xaal bay ateeceen hum iyagu laa yashcuruuna aanay garanayn cidhibtiisa dambe muuse waxay noqon doonto inuu yahayba kii mulkigoodu ku dhammaanayey ee gacantiisa ay ku halaagsamayeen iyagoon warba u hayn ayay daayeenoo may dilin wa asbaxa wuxuu ahaaday fu'aadu ummi muusaa nebi muuse hooyadii qalbigeedii wuxuu noqday faariqaa mid madhan oo wax walba ka madhan ilaa muuse fakarka ay ka fakarasa mooye adduun oo dhan way ilowday muuse mooyaane wax walba waa ka madhnaaday fakarka iyo warwarka muuse mooyaane amaba sida zamakhshari uu ka soo naqlinayo qaasimigu maxaasinu ta'wiilka faariqan qalbigii yacnii ummi muusa qalbigeedii wuxuu noqday mid ka madhan argagax iyo cabsidii markii hore ku dhacday oo markii hore dee kurba iyo argagax baa helay laakiin markay ogaatay in la tarbiyaynayo la daryeelayo oo reer fircoon aanay waxbaba yeelin wax alla wixii murugo ahaa buu ka madhnaaday qalbigii oo farxad baa buuxisay taana waa lagu fasiray inkaadad waxabay ku sigatay yacnii ummi muusaa inkaadad intu waa mukhafafa min athaqiile eh ay ina alamra wa sha'na sha'nigiiyo arrinku waxa uu yahay kaadad waxabay ku sigatay latubdii inay muujiso bihi muuse oy tidhaa anaa dhalay oo waa reer banu israa'iil inay arrinkiisaba caddayso ayay ku dhowaato ku sigatay lowlaa an rabatnaa haddaanaan xidhi lahayn calaa qalbihaa qalbigeeda haddaanaan ku xidhin macnaha sabirka iyo sugnaanshaha oonaan qalbiga u adkayn yacnii qalbigeeda haddaanaan sabirka ku xidhi lahayn waannu ku xidhnaye waxbay ku dhowaatay inay sheegto litakuuna maxaanu qalbigeeda u xidhnay macnaha u adkayno niyadiiyo nafta ugu sugnay litakuuna si ay u ahaato ummi muusaa min almu'miniina kuwa rumaysan ilaahay tabaaraka wa tacaala ballanqaadkiisa iyo wacdigiisa kuwa rumaysan ee yaqiinsan si ay uga mid noqoto wa qaalat waxay tidhi muuse hooyadii liukhtihi walaashii waxay ku tidhi qusiihi raad gur oo raadkiisa raacraac qusiihi muuse waxa weeyaan raadi oo raad gur oo meelaha waxa weeyaan ka soo raadi iyadoon lagu dareemayn fabasurat dabeed way aragtay walaashii bihi muuse ayay aragtay oo can junubin meel fog ayay ka milicsatoo ka aragtay walxaal hum iyagu laa yashcuruuna ree fircoon aanay dareemayn oonay ogeyn inay tahay walaashii oo isaga dabagal ku hayso oo daba socota iyagoon iyagu dareemayn ayay meel fog ka milicsatoy ka aragtay haadihi al aayaat waxaa ku sugan bacdu mashaahidi yowmi alqiyaama maalinta qiyaame mashaahidda iyo muuqaaladeeda iyo waxyaabaha ka soo horeyn doona wax ka mid ah ayaa ilaahay aayaadkan ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala oo alla waxau yihi waidaa waqaca alqowlu calayhim jalaaludiin almaxalli waqaca wuxuu odhanaya waa bimacnaa xaqa qowlkanna waa cadaabkii marka waxau odhanayaa waqaca alqowlu ay xaqa alcadaabu yacnii marka uu cadaabkii ku sugmo ee uu ku dhaboobo korkooda markaasaanu daabaddaa u soo saaraynaa macnuhuna waxa weeye daabaddu horta waxay ka mid tahay min ashraadi saacati alkubraa saacadda qiyaame dhiciddeeda iyo xilligeeda cidina ma oga laakiin astaamo ka soo horeeya oo loo deliishado dhowaanshaheeda iyo dhiciddeeda ayaa jira calaamaduhu waxay u qaybsamaan calaamado yaryar iyo kuwo waaweyn calaamadihii yaryaraa wax badan oo ka mid ihi waa dhaceen oo dee calaamaadka saacada waxaaba ka mid ahaa bicsada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam soo saaridii nebi moxamed lasoo saaray lafteedaa ka mid ahayd yacnii ashraadda iyo calaamaadka saacaddii inay dhowdahay tilmaamaya ee tusinaya oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa bucitu ana wasaacatu ka haatayn yacnii labadii safarood intuu ishaaroo tilmaamay waa kii lahaa waxa laysoo saaray anigiiyo saacaddu annagoo sidaa isku ah si aanu isugu dhownahay bal riwaayaadka qaarkood waa kii lahaa in kaadad la tasbiquni waxaabay ku sigatayba inay igaba soo hormarto oo hortay ay dhacdo siday u dhowdahay aanay u dheerayn marka calaamaadka yaryar ee qiyaamada inay dhowdahay tusinaya wax badanoo ka mid ihi waa dhaceen waxaa jira calaamado waaweyn oo calaamadaha iyagu waaweyni waa markay qiyaamada dhiciddeeda wax yari ka hadhsantahe foodda ayna soo saarto markaas ayaa calaamadaha waaweyn oo sidii tusbax furmay isku xidhiidhsan oon kala fogeyn oo xidhiidh ah ayaa dhacaya calaamadaha waaweyn ee wax yar ka soo hormaraya qiyaamadu intaanay dhicin waxaa ka mid a khuruuju daabba daabad wax laydhaa inuu soo baxo dhulka laga soo saaro nebiguna sala allahu calayhi wasalam axaadiida waa ku tilmaamay oo tobanka calaamood ee waaweyn waxaa ka mida baa nebigu uu tilmaamay khuruuju daabba daabaddu inay soo baxdo daabadda culimmadu waxay ku tilmaameen oo ay yidhaahdeen horta waa xayawaan ardiya oo dhulka laga soo bixinayo oo arlada dul soconaya hadlayana sida ilaahay uu tilmaamay oo dadka ku markhaati furaya gaalnimadooda iyo yaqiin la-aantooda daabaddaasi noocay tahay iyo waxay tahay iyo sifaadkeedu sida ay yihiin laynooma sheegin marka waxaynu ku gaabsanaynaa daabatan min al ardi in xayawaan noolo ah oo arlada dul socda dhulka inuu ilaahay ka soo bixinayo haddaba daabaddaasi markay soo baxdo waa goor gaalada cadaabkii ku waajibay oo uu ku sugmay oo dhinacna aanay waxa weeyaan uga ciirsan karayn sababta uu cadaabku ugu waajibay korkooda waxa weeye dee towbadii way xidhantay mar hadday daabaddu soo baxdo yacnii calaamaadkii kalena waa ku xigaan qiyaamadiina waa dhacaysaa wax markaa hadhay oo dee camalfal dambe oo adduun u hadhay ma jira adduunyadii waa gebagabo waa dhammaatay marka waxaa loo yidhi waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabatan min alard daabaddan dhulka ka soo baxaysaaba calaamad u ah in waxa weeyaan dee kuwa gaaladee hore u rumayn waayey cadaabkii inuu u waajibay oo aanay badbaadayn oo mar alla markaa ay soo baxdo dee ninkii hore mu'minu ahaana waa mu'minuuna waa badbaadaya kii hore gaal u ahaana gaalnimadiisii inbuu ku sugnaanayaa oo iimaan iyo towbadi dee anfici mayso marka gaalada ayaa la leeyahay cadaabku markuu ku dhaboobe uu ku xaqiiqoobo markaasaanu daabadda soo saaraynaa tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun waxaanay kula hadlaysaa in dadku aanay aayaadka yaqiinsanayn oonay rumaysnayn waa kuwii gaalada ahaa ayay maraggaa iyo markhaatigaa ku furaysaa inay ahaayeen kuwo aan mu'miniin ahayn oon yaqiinsanayn waxa weeyaan aayaadka rabbi dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala in ummad walba laga soo kulminayo koox ka mida kuwii beeniyey aayaadka fa hum yuusacuuna yacni waa la ysu celcelinayaa oo xagga hore iyo xagga dambeba waa laga socdaa oo si aanay isu dhaafin oo ay isku lug u noqdaan ayaa ka hore iyo ka dambe laysu celinayaa dabeed iyagoo wada socda mar alla markay ardulmaxshar yimaadaan ayaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa iyagoo lagu canaananayo oo canaan iyo hanjabaad ay tahay akadabtum biaayaatii walam tuxiituu bihaa cilmaa am maada kuntum tacmaluun aayaadkaygiima waxaad soo beeniseen idinkoon cilmi iyo aqoon u yeelan idinkoon waxba hubsan idinkoon u fiirsan oon ka fakerin miyaa aayaruun iska beeniseen maxaa qabanaseenee ku mashquulsanaydeen maxaa idinka duway ee idinka hor joogsaday hanuunka iyo diinta iyo taacada ilaahay mar labaad wuxuu inoo caddeeyo o uu sugay wa waqaca alxaqu calayhim bimaa dalamuu fahum laa yantiquun ay xaqa alcadaabu calayhim ayuu maxalligu odhanayaa cadaabkiibaa korkooda ku xaqiiqoobay maxaa cadaabka ay u muteenoo korkooda cadaab ugu waajibay dee bimaa dalamuu waa dulmiga dartii ay sameeyeen dulmigan maxaa looga jeedaa waa shirkigii iyo kufrigii ina shirka la dulmun cadiim waalkaafiruuna hum aldaalimuun marka dulmigani waa dulmigii akbarka ahaa ee gaalnimada gaadhsiisnaa marka dulmiga ay galeen waa gaalnimadiiyo sababteeda ayaa cadaabku ugu waajibay oy u mutaysteen fa hum laa yantiquun mana hadlayaan oo waxa weeyaan aayaadka qaarkood waxaynu ku aragnay inay yacni mawaadinta iyo meelaha qiyaamadu ay ka kooban tahay qiyaamadu waa wakhti dheer waa zaman aada u dheer waana mawaadin kala duduwan maraaxisha iyo meelaha la marayaa yowmu alqiyaama marka meelaha qaarkood aayaadku waxay tilmaamayaan dee inay hadlayaan oy doodayaan oy dacweeyaan oo xataa ay mararka qaarkood dafirayaan shirkigii iyo gaalnimadii wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin mararka qaarkood iyagii ay isnacdalayaan oo iscanaananayaan oo ay kala beri noqonayaan halkanna waxaa la leeyahay fahum laa yantiquun maba hadlayaan waxaa loo jamcinayaa sidii horeba inoo soo martay dee alqiyaamatu mawaatin qiyaamadu waa mawaaqif iyo meelo kala duwanoo meelaha qaarkoodna hadli maayaan meelaha qaarkoodna way hadlayaan saasaa lagu jamcinayaa hadalka iyo hadal la-aanta dabeed alla waxa uu tilmaamay madaahira qudratihi fi lkown muuqaalada waaweyn ee kownka ku sugan ee ilaahay awooddiisa iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa astaanta iyo calaamadda u ah oo uu ka mid yahay ikhtilaafu leyli waannahaar habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya ee midna la xasilayo midna la foofayo ee bannaanka loo baxayo waa aaya min aayaati illaah wax iska caadiyoon maahoo ku soo marayo oo ku dhaafaya eh waa wax mudan in lagu cibro qaato o ilaahay lagu aqoonsado alam yarow annaa jacalna alleyla liyaskunuu fiihi wannahaara mubsira miyaanay arag inaannu habeenkiiyo maalintii u abuuray si ay habeenkiina u xasilaan oo u nastaan maalintiina waa mid iftiin oo wax la arkaya eh ay u foofaan oo dee u shaqo tagaan inna fii daalika la aayaatin liqowmin yu'minuun allah waxa uu tilmaamo uu yidhi arrinkaa la soo sheegay oo abuuristaas habeenka iyo maalinta iyo axwaashooda kala duduwan waxaa idinku sugan calaamad weyn oo mudan in lagu cibro qaatoo lagu waantoobo waxna lagu qaato dabeed alla waxa uu tilmaamay mashaahiddii qiyaamada ka soo horreysay wax ka mida oo suurtii iyo afuufideedii ah o alla waxau ihi wayowma yunfaku fi suuri fafasica man fi samaawaati waman fi lard ilaa man shaaa allahu wa kullun atowhu daakhiliin waxaad nebi alla u xasuusataa dadkana aad u sheegtaa maalinta suurta lagu dhufanayo dabeed ay argagaxayaan makhluuqaadka oo dhan cir iyo dhulba inta ilaahay ka soo reebay mooye ilaa man shaaa allah culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waa malaa'igta caam ahaan qaar waxay yidhaahdeen maye waa jibriil iyo mikaa'iil iyo malakulmowt iyo weeyaan qaar waxay yidhaahdeen maye waa ashuhadaa kuwii ilaahay dartii u soo shahiiday yacni waxa weeyaan waxaa lagu tilmaamay tafaasiir kala duduwan laakiin sida saxiixa waxa weeye mar haddaan la cayimin waa cid ilaahay ogyahoo uu doonay ciddaa alla uu doonay isaguu ogyahay mooye wax allo waxa kale argagax baa ku dhacaya marka nafkhadani waa nafkhadii hore nafkhatu sacqi oo argagaxan ay argagaxayaan waa argagax keensanaya inay dhintaan dhammaantood wa nufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati wa man fi lardi ilaa man shaaa allah waatii ilaahay aayaddaa kale ku lahaa suurtii marka la afuufee lagu dhufto waxa suuxaya oo macnaha daadanaya oo dhimanaya wax alla wixii cirkiiyo dhulka makhluuqaad ku sugnaa ee noolaa ee iyagoo nool suurtu ay u dhacday ilaa ilaahay ciduu doono mooyaane in alla inta kale waa daadanayaan markaa fafasicadu waa fasacan yufdii ila almowt waa argagax keensanaya inay ku dhintaan marka waa nafkhadii hore taasiye waxaa ku xigtaa dee suma nufika fiihi ukhraa fa idaa hum qiyaamun yanduruun dabadeed tii labaad inta lagu dhufto waaba iyagoo taagan oo eegaya bal waxa lagu samaynayo iyo waxa kalee ka dambeeya mowqifka ama marxaladda ay mareen marka waa marka la yidhaahdo suurtu waa labadaa jeer uunoo nafkhada hore oo nafkhatu sacqi ama nafkhatu lfazac waa isku mid eh iyo ta dambe ee lagu soo bixinayo oo nafkhatu lbacthi wannushuur culimmada qaarkoodna saddex baabay ka dhigayaan oo waxay leeyihiin waa saddex nafqo oo ta hore waa nafkhatu lfazac waa la argagaxayaa lama dhimanayo waa argagax iyo cabsi ayaa ku dhacaysa waana tan wa yowma yunfakhu fi suuri fafasica man fi samaawaati wa man fi lardi ilaa man shaaa allah marka waa nafkhatu lfazac waxay yidhaha nafkhada labaadna waa ta ku xigtay argagaxa dabadii lagu dhimanayo oo waa nafkhatu sacqi wa nufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati wa man fi lardi ilaa man shaaa allah ta saddexaadna waa nafkhatu lbacthi wannushuuro suma nufika fiihi ukhraa fa idaa hum qiyaamun yanduruun marka kii la yidhaahdaba in saddex laga dhigay iyo in laba lagu soo koobaba waxaa laynoo tilmaamay uun maalintaas markaa suurta lagu dhufto in argagax iyo dhibaato weyne ay dhacayso cir iyo dhulba makhluuqaadku siday u dhan yihiin inta ilaahay ka soo reebay mooye alla waxau ihi wa kullun atowhu daakhiriin kulligoodna makhluuqaadku allay u yimaadeen iyagoo dullaysan waxau odhanaya jalaaluddiin almaxalli waatacbiiru fiihi bilmaadi litaxaquqi wuquuci in badanna dhacdooyinka qiyaamaha way ku soo noqnoqotaa cibaaradaas in maadi laga cabiro sidii wax dhacay oo kale marka maxalli waxau odhanayaa waxa maadi looga cabiray sidii wax dhacay oo kaleba oo lagaba faaruqay waayo dhiciddiisaa la hubaa oon shaki lahayn asluubka carabiga ana waxaa ka mid ee luqada carabigu yacni qur-aankuna uu ku soo degay in wixii la hubo dhiciddiisa een laga shakisnayn lagu tilmaami karo sidii wax dhacay oo kale sidan oo kale iminka waxaa la yidhi wa kullun atowhu daakhiriina waabay u yimaadeen kaanamaa inay dhacdaba qiyaamadii dee weli umay imane waa u iman doonaan weeyaan laakiin waxa soo socda waxa maadi looga dhigay waxa la hubaa inuu dhacayo oo aanu dheeldheel iyo dhalanteed ahayn ilaahay waxa uu tilmaamay buurahaynu aragnay adeygooda iyo weynidooda iyo xajmigooda ayaa waxau ihi mukhaatabo waxaad arkaysaa buurahaasoo aada moodaysa halkoodii inay taagan yihiin iyagoo sida daruuraha u soconaya weliba si deg deg ah marka waxaa la tilmaamayaa buurahaad ogeyd dee amaakintoodii in laga zuulinayo laga fujinayo oo laga qaadayo dabadeed yacni la burburinayo oo la baabi'inayo oo boodh la saydho hawe la raaciyo kale waxa weeyaan ay noqonayaan buurahaad ogeyd waxaa lou yidhi sunca allaah ay sanaca allaahu suncahu ilaahay waxa uu sameeyey samayntiisii la yaqaanay ee aad iyo aad u cajabta iyo cibrada badnayd waa sunca allaah waxaasi waa ilaahay samayntiisii alladii atqana kulla shay ilaaha wax walba isagu sugay ee idqaaniyey ee wax goldoloola iyo iin ah midna aan u yeelin innahu khabiirun bimaa tafcaluun ilaahay waa mid gun og oo xogogaal u ah wax alla waxaad samaynaysaan dabeed rabbi waxa uu tilmaamay jazaau kulli caamilin bimaa camil camalfalo kasta in lagu abaalmarinayo wuxuu camal falay noocuu ahaa man jaءa bاlxasanati falahu khayru minha wa hum min fasacin yowmaidin aaminuun waman jaءa bالsayiئa fakubat wujuuhum fi اnnaar ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi qofkii wanaag la yimid dee khayr iyo abaal wanaagsan buu leeyihi kii xumaan la yimidna dee wejigaa naar loogu gembiyaya oo madax madax loogu tuuraya bilxasanati laba tafsiirba waa lagu tilmaamay in la yidhaha xasanadani waa kelmaddii towxiidko waa laa ilaaha ila allah marka xasanada towxiidka lagu fasiro kelimatu towxiid khayrun afcalu tafdiil ma aha ee asalka ficilka macnihiisii asalka ahaa ee khayrnimada uunbaa laga macnayne afcalu tafdiil laga macnayn maayo marka macnuhu waxa uu noqonayaa mintuna sababiyay noqone man axadka jaa'a la yimaada bilxasanati yacnii camalkii wanaagsanaa oo looga jeedo towxiid qofka la yimaada kelimatu towxiid falahu kaasi waxa uu leeyahay khayrun wanaag buu leeyahay abaal wanaagsan ay thawaab abaalmarin wanaagsan buu leeyahay minhaa ay min ajli alxasanati towxiidkaa uu ku toosnaaday dartii ayuu abaalmarin wanaagsan ku helayaa oo markaa ha odhanin khayrun minhaa wax ka khayr badan kelimatu towxiid wax ka khayr badani ma jire haddiise xasanada lagu tilmaamo maaha kelimatu towxiide dee camaladii kale khayrkee qofku uu samaynayey afcalu tafdiilka baabkiisa waa loo daynayaa oo waxa uu noqonayaa man jaa'a bilxasanati qofka camal wanaagsan sameeya noocuu doono ha noqdee dee falahu khayrun minhaa wax ka wanaagsan buu leeyay waa afcalu tafdiil oo waxa ka wanaagsani waa maxay dee waa loo libinlaabaya oo adcaafan mudaacafa wallahu waasicun caliim waman jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha qofka camal wanaagsan la yimaada toban laabkeed buu leeyahay intaasoo jeeroo kale ayaa loo libinlaabayaa wa hum min fasacin yowmaidin aaminuun argagaxa maalintaana waa kuwa ka nabadgelaya kuwa camalka wanaagsan ee saalixa a sameeyey qofka si xumaan sameeya waxaa la tilmaamay in wejiga naar loogu gembinayo laguna odhanayo hal tujsawna ilaa maa kuntum tacmaluun ooma waxaa laydinku abaalmariyey waxaa shaqaysanayseen waxaan ahay camalkiinni aa mutaysateen ayuunbaa laydin mariyey dabadeed suuradda gebagabadeeda iyo gunaanadkeeda nebi moxamed waxaa la amray inuu dadka ku yidhaahdo innamaa umirtu an acbuda rabba haadihi albaldati aladii xaramahaa walahu kullu shay waxaa lay faray oo lay amray inaan caabudo magaaladan maka a rabbigeeda inaan caabudaa lay amray rabbiga maka xurmeeyee xurmada u yeelay oo xaramka maka xurmo gaara ayuu leeyahay oo dee xuduudda iyo amaakinta kale aanay lahayn oo ma bannaana iska dhaaf dadka gala iyo aadamaha e geedkiisa in la gooyo ugaadhiisa in la didiyo yacni waxa weeyaan ma bannaana waxaasoo dhammi qof muslima in wax lagu yeelana hadalkeeda baddaah marka xurmaa alla u yeelay yacni waxa weeyaan maka nebiguna sala allahu calayhi wasalam taa waa tilmaamay kamaa fi saxiixayni min xadiidi ibni cabbaas oo rasuulku waxau yihi ina hada albalada xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalard fahuwa xaraamun bixurmati illaahi ilaa yowmi alqiyaama beledkan maka ah ilaahay waa xarimo waa xurmeeyey oo wuxuu xarimay in lagu xadgudbo xaqdhowrkeeda iyo ilaalinteedana waa waajibiyey oo xaramkaas wixii gudihiisa ku sugan dad iyo dunyo toona in la dar yeelo oo aan la dhibin oon lagu xadgudbin ayaa ilaahay waajibiyey oo waa xurmeeyey maka maalintuu ilaahay cirkiiyo dhulka abuuray ayuu maka xurmo u yeelay beledkaasi xurmo ayuu leeyahay oo xurmadaa ilaahay u yeelay ayuu ku xurmaysan yahay ilaa qiyaamaha laga gaadhayo markaa rabba haadihi albaldati aladii xaramahaa walahu kullu shay arrinta noocaasana ilaa wakhtigii jaahiliyada dee way ogeyd carabtioo ninku aabbihii kii dilay hadduu xaramka kula kulmo ilaa xuduudda xaramka uu ka baxayo wax dhibaato ah far kuma fiiqi jirin aad buu isaga ilaalin jiray ilaahayna waa ka ugu manna sheegtay meelo badan awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhatafu nnaasu min xawlihim oo miyaanay arkayn inaannu xaramka ka yeelay mid lagu nabadgalo oo aamin ah iyadoo dadka hareerahooda lagu dafayo oo la guranayo oo naf iyo maaltoona aanu qofku u badbaadayn hadduu xaramka ka baxo markaa nicmo ilaahay korkooda uu ku galladaystay mudnayd inay ku mahadiyaan rabbi dadka kalena ay kaga duwanaayeen ayaa ay ahayd xurmada xaramka walahu kullu shay wax walbana ilaahay isagaa lahoo shay walba ka mulkiye ee abuuray waa allah waxaa kaloo yidhi waxaa lay faray an akuuna min almuslimiin kuwa hoggaansamay inaan ka mid ahaado oo dee amarka alla aan qaato oo maadaama aniga khayrkiiyo wanaagga laygu soo dejiyey dee ana awalu lmuslimiin cid hoggaansata anaa ugu horreeyo hormoodu waa ummadayda wa an atluwa alqur'aan waxaa kaloo lay faray inaan qur'aanka idinku dul akhriyo si aad ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan dadkiina waa laba uunoo dee faman ihtadaa fa innamaa yahtadii linafsi ninka hanoonaa naftiisuu u hanoonay oo macnaha dheefta ka dhalatiyo wanaagga iyo midhaheeda isagaa guranaya ee cid kale wuxu gu tari maayo waman dalla faqul innamaa ana min almundiriin ruuxa isagu luma ee ku hanuuni waayana dee anigu digayaashii rabbi soo diruun baan ka mid ahaayo dee xilkaygiina waan gutay waanan soo gaadhsiiyey wixii hidaaye iyo hanuunana allaa haya ee aniga gacantayda kuma jirto waqul ilxamdu lilaah sayuriikum aayaatihi fatacrifuunaha waxaad ku tidhaha nebi allow ilaah baa ku mahadsan xaqaa iyo waxa weeyaan shareecadaa uu soo dejiyey uu inoo caddeeyey ilaahay baan ugu mahadnaqannaa oo ku mahadsan kuna ammaanan ilaahay waxa uu idin tusi doonaa aayaadkiisa oo macnaha aayaadka kowniga ee waaweyn ee tusinaya ilaahay waaxidnimadiisa iyo weynidiisa ilaahay waa idin tusin doonaa oo nafihiinnuu idinka tusin doonaa oo cirkuu idinka tusin doonaa oo dhulkuu idinka tusin doonaa oo badaha iyo buuraha iyo makhluuqaadka waaweyn ayaa wuxuu idinka tusin doonaa calaamad tusinaysa anna allaha waaxidun laa shariika lah waana garan doontaan laakiin xilligaa garanaysaan waa xilli aan garashadu waxba idin tarayn goor waxa weeyaan talafare aanay idinku jirin ayaa ka garaabi doontaan wamaa rabbuka bigaafilin camaa tacmaluun wa qulta nebi maxamed la amray sidaa dheh yacni maquululqowlka lama socoto wamaa rabbuka ee waa jumlo istinaafiyo hor loo la bilaabanayo oo yacni ibtidaa'an waa hadal ilaahay hor loo bilaabayo uu leeyahay wamaa rabbuka bigaafilin camaa tacmaluun nebi maxamedow rabbigaa waxay samaynayaan ma moogana ee waa arkayaa wuu og yahay waanu arkayaa waxay la mid tahay aayaddii kale alle uu ku yidhi sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq waxaanu aayaadka ee ka tusi doonaa nafahooda oo dadku hadday naftooda u fiirsadaan halkaad ka soo bilaabatay maraaxishaad soo martay halkaad ku dambayn doonto qofka naftiisa aayad iyo cibro ugu filan wa fii anfusikum afalaa tubsiruun waxaa kaloonu ka tusi doonaa jihooyinka oo aqdaaru samaawaati waalard jihooyinka cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa makhluuqaadka waaweyn ee ilaahay uu dhigay ee uu ku dhidbe uu ku abuuray ayaannu aayaadka iyaga ka tusin doonaa oo ilaa ay ogaadaan inuu xaq yahay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam lasoo diray inuu xaq yahay risaalada loo soo dhiibiyo qur-aanku inuu xaq yahay ilaa ay ogaadaan oo ay aqoonsadaan suuratu lqasasna ilaahay tabaaraka wa tacaala bilowgeeda wuxuu inoogu tilmaamay sharafta iyo muhiimadda qur'aanka tilka aayaatu lkitaabi almubiin natluu calayka min naba'i muusa wa fircawna bilxaq liqowmin yuuminuun marka hore alla wuxuu tilmaamay kitaabkan qur'aanka ah aayaadkiisa xaqa iyo baadilka kala bayaaminaya oo qur'aanku yubayinu alxaqa min albaatil isagaa xaqa iyo baadilka kala bayaamiya dabeed alla wuxuu tilmaamay hordhaca qisadii nebi muuse iyo fircawn dhex martay oo alla waxau yihi waxaanu kugu dul akhriyi doonaa nebi maxamedow ay biwaasidati jibriil waxa weeyaan warkii muuse iyo fircoon dhex maray wax ka mid ah waxaana nuu akhriyanaa liqowmin yu'minuun maxaa loogu gaar yeelay mu'miniinta liannahum almuntaficuuna bih waayo tilaawada aayaadkaas kuwa ku toosnaanaya ama ku intifaacaya wax ku qaadanaya dee waa mu'miniinta sidaasaa iyaga gaar loogu xusoo loo yidhi liqowmin yu'minuuna oo aayaadku iyadoo caam loo soo rogo dadkoo dhan loo soo dejiyey waxa iyaga loo gaar yeelay iyagaa ku intifaacay oo rumeeyey oo raacay wixii lagu akhriyey dabeed ilaahay waxa uu inoo tilmaamay fircoon iyo dhaqankiisii iyo isaga iyo muuse wixii dhex maray oo alla waxau ihi ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiican yastadcifu taa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum inahu kaana min almufsidiin alla waxau ihi fircawn waxa uu ku kibray oo ku qooqay arlada dhexdeedii waa dhulkii masar eh ehelkeediina wuxuu ka yeelay waxa weeyaan koox koox oo wuu kala qaybiyey waxaan u sameeyey inuu addoonsaduu daciifsado qeyb ka mid ah ree masar oo waa nimankii reer banu israa'iil qowmi muusa inuu daciifsado oo uu dullaysto ayuu bilaabay siduu u daciifsaday dee yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum inuu inamadooda laayo haweenkoodana daayo oo culimmadu waxay tilmaameen dee kahanadii iyo faaliyaashiiyo sixiroolayaashiisii ayaa ku yidhi nimankan waxa weeyaan tafiirtooda iyo ubadkooga dhalan doona mid ka mid ah ayuunbaa mulkigaagan iyo waxaagani ku baabi'i doonaa dee isna wuxuu yidhi maxaaba ii baabi'in ninkii dhashay ee reer banu israa'iilaba qoorta ka gooya dumarkana daayo iyaga addoonsada oo waxa weeyaan dee ha idiin adeegaan markaas taasuu bilaabay inuu kala qaybqaybiyo oo qaybna waxa weeyaan uu ka yeesho dee kuwo isaga la socdo aqbaadii iyo qibdiyiintii waa qowmkiisiiye qolana uu dulaysto oo waa nimankaa reer banu israa'iil ee raggoodii uu laynayo haweenkoodiina uu daynayo waana dhaqanka lagu yaqaano dadka jabaabirada ama duqaadu inay dadka qaybiyaan qayb iyo xukun waxaa la yidhaahdo weeyaan oo yacni dadkii inay kala qaybqaybiyaan oo daciifiyaan oo qaybna ay soo dhowaystaan qaybna ay iska fogeeyaan marka waa dhaqanka fircawn waana wakhti kastaba madaxda daalimiinta ama duqaadu siyaasadday ku socdaan waa siyaasadda fircawnun inay ummadiiyo bulshada ay kala qaybqaybiyaan waxaa lagu tilmaamay markaa fircawn innahu kaana min almufsidiina waxa uu ka mid ahaa mid arladii addoommadaba fasahaadiyo xumeeyey ilaahay markuu sheegay fircawn iyo dhaqankiisii xumaa ayaa alla wuxuu inoo tilmaamayaa nimankaa la daciifsadee uu dullaystay nicmada uu siin doono ee iman doonta alla markaa waxau ihi wanuriidu an namunna cala aladiina studcifuu fi lardi wanajcalahum a'immatan wanajcalahum alwaarihiin waxaanu doonaynaa inaannu ku galladaysanno oonu u nicmayno kuwaa la daciifsadee reer banu israa'iil ee dhulka lagu dhibay inaannu u nicmaynaanu doonaynaa oo iyaga aannu madax ka dhigno dhaxla mulkigii iyo fircoon wuxuu haystay wa numakina lahum fil ard arladana iyo dhulkana inaan iyaga gacanta u gelinaanu doonanaaba alla u yidhi wa nuriya fircawna wa haamaana wa junuudahumaa minhum maa kaanuu yaxdaruun fircawn iyo wasiirkiisii haamaan iyo ciidankiisana inaannu reer banu israa'iil xaggooda ka tusno waxay ka baqanayeen oo maxay ka baqanayeen dee nimankan inay boqortinimadiiyo mulkiga ku qabsadaan tii baannu tusaynaa oo iyaga inta la halaago ayaa reer banu israa'iil waxay ku dambayn doonaan oo ay ka dhaxli doonaan fircoon iyo qowmkiisu waxalla waxay lahaayeen mulki iyo boqortinimo iyo adduunyaba waana ta aayaadka kale ilaahay ku tilmaamee uu yidhi wa awrasna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa maqaaribaha alatii baaraknaa fiiha allah waxau ihi waxaanu dhexal siinay qoladii dhulka lagu addoonsan jiree lagu dhibay ayaa waxaanu dhexal siinay arlada berigeedii iyo galbeedkeediiba iyagaanu gacanta u gelinay waa reer banu israa'iil marka ilaahay subxaanahu wa tacaala dee waa uga hiiliyey cadowgoodiioo fircoonna waa jabiyey iyagana wuxuu gacanta u geliyey dhulkii iyo maamulkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga warramay muuse markii uu dhashay xaaladdii hooyadii la soo gudboonaatay iyo warwarkii iyo cabsidii iyo ilaahay inuu ku ilhaamiyey muuse hooyadii inaanay waxba baqan ee ay ilmaha yar naaska jaqsiiso mar alla markay u baqdana inay badda ku tuurto oo baddana waxaa looga jeedaa waa webigii niil ee masar marayey aayaddii kale ee suuratu taaha bay nagu soo martay yacni badda intaanay ku tuurin sanduuq dhexdiisa ku tuur in la yidhi oo yacni ku xafidoo ku xidh walaqad manannaa calayka maratan ukhraa id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxaa an iqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyami ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tilmaamo uu yidhi muusow mar kalena waa kuu nicmaynay oo gallad iyo wanaag baanu kuu gallay waa markaanu hooyadaa u waxyoonnay wixii loo waxyooday oo macnaha aanu ku ilhaaminay an iqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyami waa markaanu hooyadaa ku ilhaaminay waxa weeyaan sanduuqa gudihiisa ku tuuroo ku ridoo ku xidh kadibna webiga ku tuur markaas waxa weeyaan webigaasi isagaa berriga iyo bannaanka usoo tuuri doona markaasaa cadowgaygu ay qaadan doonaan waxyigan ma aha waxyigii shariicadee ambiyada iyo rususha waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala dee gabadh nebiyada weligii rabbi ma soo dirin ee rag unbaa la soo dirayay laakiin waxyigan culimmadu waxay ku fasireen waa waxyu ilhaam waa lagu ilhaamiyey oo qalbigeedaa lagu soo tuuray oo waa la waafajiyey culimmada qaarkoodna waxay leeyihin manaam baaba lagu tusay marka manaam ahaataya iyadoo hurda iyo iyadoo soo jeeday lagu ilhaamiyaaba waa waxyu ilhaam waa lagu ilhaamiyey oo waa la waafajiyey marka waxaa lagu yidhi markaad u baqdo webigaa ku tuur walaa takhaafi walaa taxsani hana ka baqanin inay biyahaasi waxyeelaan hana ka murugoonin firaaqa uu kaa faaruqe uu kaa tegey inuu dibba kuugu soo noqon waayo ha ka baqanin ilaahay baa ballan u qaadoo yidhi innaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliina annakaa kuu soo celin doona waxaananu ka yeelaynaa weliba rasuul la soo diray oo karaamaysan sidii bay yeeshay oo sanduuqii bay ku xidhay webigiina waa ku tuurtay faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasana mar alla markay sidaas samaysay reer fircoon dee webigii intuu soo tufo bannaanka iyo berrigii uu keenay ayaa sanduuqii ay qaadeenoo fircoon baa loo geeyo dee wiil baaba ka soo baxay inan ayaa kasoo dhex baxay dabeed reer fircoon baa qaatay liyakuuna lahum caduwan waxasanaa laamtan yacni maqaamkii cillada oo kale la dhigay macnaheedu cillo ma aha waayo reer fircoon ilmaha yar markay qaadanayeen cadow ha idiin noqdo hadhow ka qoomamooda umay qaadan ee waxay u qaateen sida ilaahay bay nooga warramay dee casaa an yanfacanaa aw natakhidahu walada waxbaabuu inoo tari ama ilmaynu ka dhigan laakiin qoomamo umay qaadan iyo cadow inuu u noqdo laakiin sida jalaaludiin almaxalli uu jalaaleynka kusoo qadaraya macnaha waxa weeyaan laamtani waxaa la yidhaha laamu alcaaqibati wasayruura oo waa cidhibtiisa dambe wuxuu noqon doona ayaa laga cabiroo la tilmaamay macnuhuna wuxuu noqonayaa liyakuuna lahum ay fii caaqibati alamri si uu cidhibta dambe ugu noqdo cadow ay ka qoomamoodaan marka macnaha waxaa la tilmaamay uun cidhibtiisa dambe waxay ku dambayn doonta muuse ayaa ah inuu iyaga u noqdo cadow ay ka qoomamoodaan oo gacantooda mulkigooda ku baaba'o oo isagu mulkigoodaba dhaxlo ayaau noqon doonaa marka jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka waxa uu ka odhanayaa inna fircawna wa haamaana wa junuudahumaa kaanuu khaati'iin fircawn iyo haamaan iyo colkiisu waxay ahayn kuwo gefsan wuxuu odhanayaa khaati'iina ay mujrimiina waxay ahaayeen kuwo xumafalayaal ah oo dembiilayaal ah fa caaqabahum allaahu bian rabbaa caduwahum waman huwa sababu halaakihim calaa aydiihim maadaama dembiilayaasha mujrimiinta ay ahaayeen reer fircawn waxa alla ku ciqaabay oo ciqaab looga dhigay in lagu barbaariyey cadowgooda iyo ka ahalaagoodu sababtiisa ay ku halaagsami doonaan ilan muuse sababtiisa ayay ku halaagsami doonaan oo iyagoo muuse daba socda dee badda waata lagu hafin doono ay ku halaagsami doonaan markaa kay sababtiisa ku halaagsami doonaan ee mulkigooda ka dhaxli doona baa waxaa lagu ciqaabay gacmahoodii haddana in lagu barbaariyo gacmahoodii in lagu barbaariyo oo dee beytu fircawn ayaaba lagu barbaarinaya waa bixikmat illaah wa huwa axkamu alxaakimiin oo qofka dee idaa adrakathu alcinaayatu alilaahiya cinaayada ilaahay qofka markay soo gaadho ee ilaahay uu doono inuu daryeelo meeshuu doonuu ku daryeelaya oo ku ilaalinaya beydkii fircawn kuwii reer banu israa'iil oo dhan ubadkooda u leynayey yaanu ka soo bixin qof idinka idin waxyeeleeya kuwii sidaa ahaa ayaa gurigoodii lagu rabaynayaa oo lagu korinayaa kay sababtiisa ku halaagsami lahaayeen waa nebi muuse imra'atu fircawnna aasiyaa la odhan jiroo dee mu'minad bay ahayd ilaahay iyo waxa weeyaan dee rasuulkiisaba rumaysay ayaay ahayd marka kaanuu khaati'iina waxay ahaayeen kuwo gefsan oo gefka weliba u badheedhay waayo waxaa la yidhaha khaati iyo mukhti waxay ku kala duwan yihiin alkhaati'iina waa khaia yakhtau fa huwa khaati'un oo waa qofka gefka u badheedhee badheer u sameeya khaai baa la yidhaha laa yaakuluhu ila alkhaati'uuna kaanuu khaati'iina waa min khaia waa gefka loo badheedhee u kaska loo sameeyo laakiin akhta'a oo isamkeeda faacilna mukhti yahay waa qofka shaygu kama'a uga dhacee gefka aan u kasin een u badheedhin marka lama odhan kaanuu mukhti'iina waa kaanuu khaati'iina way u badheedheen baadilka iyo gefka laa yaakuluhu ila alkhaati'uuna baa la mida ila almukhti'uuna lama odhan waa kuwa gefka u badheedhay ee sida uu kaskaa ugu dhacay waxay tidhi markaa imra'atu fircawn quratu caynin lii walak iyadoo odaygeedii la hadlaysa fircawn ayaa waxay tidhi indhaqabowsi buu anigiyo adigaba inoo yahay laa taqtuluuhu waxay u jamcinaysaa waa fircawn iyo ciidankiisii markay dooneen dilkiisa ayay tidhi ha dilina casaa an yanfacanaa aw natakhidahu walada waxaaba laga yaabaa inuu ina anfaco ama aynu ilmo ka yeelanno culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa aw natakhidahu waladan inaanay waxba dhali jirin oonay ubadba lahayn markaa dee ama ilmaabaynu ka dhigan ama wax kalaabu inoo tariye inoo daayo ha dilin markaasaa waxaa lagu gebagabeeyey aayadda wahum laa yashcuruuna waxay sidaa yeeleen oo hadalkii imra'atu fircown ay addeeceen iyagoon garanayn cidhibtiisa dambe waxay noqon doonto inuu kaniba yahay kay ku bixi doonaan ay ku baabi'i doonaan iyagoon waru hayn ayaa waxa weeyaan ay daayeen ilaahay waxau yidhi markaa wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqa muuse hooyadii qalbigeedii wuxuu noqday mid madhan ka madhan adduunye iyo arrin kaloo dhan muuse warwarkiisa iyo fakarkiisa mooye wax kaloo dhan waa ka madhnaaday markaasaa lasii balballaadhiyo waxaa la yidhi in kaadad la tubdii bih dee beerkii iyo jacaylkii waxay ku sigatay inay qarsan kari weydo ay muujisataba oy tidhaa waa ilmahaygii laakiin ilaahay waxau idhi lowlaa an rabatnaa calaa qalbiha haddaanay jiri lahayn qalbigeeda inaannu xidhnay waannu xidhnaye jawaabku waa maxduuf oo ey laabdat waladaha ilmaheeda waa muujin lahaydo anaa dhalay bay odhan lahayd laakiin qalbigaannu u xidhnay oo sabir iyo sugnaansho aannu ku xidhnay waxaa lagu shabbahay niyadda loo dejiyey qalbiga loo qaboojiyey ayaa waxaa lagu shabbahay sidii shay xadhig lagu xidhay shaygu si aanu u dhicin marka la doonayo dee waxbaa lagu xidhaa soo maaha marka xidhiddu waxa weeye waxaa lagaga kinaayoonayaa qalbigaa loo adkeeyey oo loo dejiyey si aanay u warwarin oonay u walbahaarin marka alla waxau idhi lowlaa an rabatnaa calaa qalbiha haddaanaan qalbigeeda sabir ku xidhi lahayn waxabay ku sigatay inay sheegto waxaananu u xidhnay qalbigeeda oo sabirka aannu ugu sugnay litakuuna min almu'miniin si ay uga mid noqoto kuwa rumaysan waxa ilaahay u ballanqaaday oo u yaboohay ee mu'miniinta ah markaasay walaashii ku tidhi qusiihi fabasurat bihi can junubin wahum laa yashcuruun walaashii bay ku tidhi bal waxa weeyaan raad guro dabagalo raadkiisii raacraaco bal wuxuun ka soo ogow dabeed meel fog ayay walaashii ka aragtay iyagoon iyagu dareensanayn nimankan reer fircawn inay walaashii tahay iyo isaga inay daba socoto toona iyagoon iyagu ogeyn ayay meel fog ka halacsato ay ka aragtay allah waxau idhi waidaa waqaca alqowlu calayhim waidaa waqaca marka uu sugnaado alqowlu cadaabkii calayhim korkooda uu ku sugnaado macnaha hadalkii cadaabku korkooda marka uu ku sugnaadee uu ku xaqiiqoobo akhrajnaa waxaanu u soo bixinnaa lahum iyaga daabbatan wax arlada dul socda oo nool noole arlada dul socda ayaannu u soo bixinnaa oo min al ardi arlada xaggeedaannu uga soo bixinnaa daabadaasoo tukallimuhum la hadlaysa maxay kula hadlaysaa anna annaasa bianna annaasa in dadku kaanuu ay ahaadeen biaayaatinaa aayaadkayaga laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiinsanayn wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalin naxshuru aannu soo ururinayno min kulli ummah ummad kasta xaggeeda aannu ka soo ururinayno fawjaa koox aannu ka soo ururinayno kooxdaasoo minman kuwii ka mid ah yukadibu beeninaya biaayaatinaa aayaadkayga beeninayay oo fa hum iyaga yuusacuuna laysu celcelinayo kooda hore iyo kooda dambe laysu joojinayo xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan dhulkii maxsharkee lagu xisaabinayey qaala waxa uu ku odhanayaa rabbi akadabtum ma waxaad beeniseen biaayaatii aayaadkayga walxaal lam tuxiituu aydaan ku koobin bihaa aayaadkayga cilmaa ogaal ammaadaa maxaadse kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya ifka intaad joogteense maxaad samaynayseen ee ku mashquulsanaydeen wa waqaca waa sugnaaday alqowlu hadalkii cadaabku calayhim korkooduu ku sugnaaday ay xaqa alcadaabu calayhim cadaabkii korkooduu ku waajibay waayo bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigay sameeyeen oo gaalnimaday galeena darteed ayaa cadaabku korkooda ugu waajibay oo fa hum iyagu laa yantiquuna ma hadlayaan oo waxay ku hadlaan oo xujo ah dee ma haystaan alam yarow miyaanay arag dadku annaa annaku jacalnaa inaannu abuuray alleyla habeenkaannu abuuray liyaskunuu si ay u xasilaan fiihi habeenka dhexdiisa wannahaara maalintiina inaannu u abuuray mubsiran xaal uu yahay mid dhexdiisa wax la arko ay yubsaru fiihi liibtiqaa'i risqi yacni maalintii waxaanu ka dhignay mid iftiin ahoo wax la kala arkayo oo si loo foofo dee arsaaqadda iyo risiqa loo raadsado inna fii daalik madkuurkaa arrinkiinaa la soo sheegay waxa idinku sugan la aayaatin calaamado lagu cibro qaato liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yuuminuuna rumaynaya wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri suurtii la afuufayo oo fafasica dabeed ay argagaxayaan man fi samaawaati makhluuqaadka samaawaadka ku sugan oo dhan iyo waman fi lardi makhluuqaadka arlada ku sugan ilaa man shaaa allah cidda alla uu doono mooye inta kale ay argagaxayaan wa kullun ay wa kulluhum dhammaantood khalaa'iqdaasi atowuhu ilaahay waa u yimaadeen daakhiliina xaale ayiin kuwa dullaysan wa taraa waxaad arkaysaa mukhaatabow aljibaala buurihii ayaad arkaysaa taxsabuhaa xaal aad u malaynayso buuraha jaamidatan inay meeshooda taagan tahay walxaal hiya buuruhu tamuru ay soconayaan mara saxaabi daruuraha socodkooga oo kale sida degdega ah ay u soconayaan ay ku marayaan suncallaah ilaahay samayntiisa la yaqaano ee cajiibkee lagu cibro qaato taasi weeyi ay sanaca allaahu suncahu ilaahay waxa uu sameeyey samayntiisii la yaqaanay sunca allaah ilaahay samayntiisii weeyi alladii allaha atqana sugay kulla shayin shay walba sugay innahu ilaahay khabiirun isagaa u xogogaala u cilmi badan bimaa tafcaluuna waxaad samaynaysaan man axadka jaa'a yimaada bilxasanati wanaag qofka la yimaada falahu waxa uu leeyahay khayrun wax ka khayr badan minhaa xasanadii iyo wanaaggii oo intaasoo jeer baa loo libinlaabayaa ama man jaa'a ruuxa la yimaada bilxasana wanaaggii oo towxiidka ah oo kelimatu towxiid la yimid falahu waxa uu leeyahay khayrun abaal wanaagsan ay thawaabun xasan yacni abaal wanaagsan ayaa uu leeyahay oo waxaa odhanaya jalaalaynku falahu khayrun ay thawaabun minhaa ay bisababiha walaysa litafdiili id laa ficla khayrun minha tafdiil khayriyadani uma sugna buu yidhi oo towxiid wax ka khayr badani ma jire eh waxaad tidhaahdaa uun abaal wanaagsan haddiise laga dhiga acmaashii kale tafdiil waa laga macnayn karaa oo dee wax ka khayr badan oo libinlaab ayaa lagu siin man jaa ruuxa la yimaada bilxasana wanaaggii falahu waxa uu leeyahay khayrun mid ka khayr badan minhaa wanaaggii ama falahu wuxuu leeyahay haddii towxiidka lagu fasiro khayrun wanaag oo abaalmarin wanaagsan ayaa uu leeyahay oo minhaa ay min ajli alxasanati wanaagga ama xasanadaa towxiidka ah sababteeda ayaa abaal wanaagsan uu ku leeyahay oo wahum iyagu min fasaxin argagaxa yowmaidin maalintaa la argagaxo aaminuuna waa kuwa ka nabadgalay waman jaa'a qofka la yimaada bisayi'ati xumaanna fakubbat waxa lagu gembiyayaa oo lagu tuurayaa wujuuhum wejiyadooda fi nnaari naarta dhexdeedaa lagu gembinayaa naarta dhexdeeda ayaa wejiga loogu gembiyayaa markaasaa waxaa lagu odhanayaa oo malaa'igtii naarta ilaaladeeda ahayd waxay ku odhan hal tujsawna oo miyaa laydinku abaal marinayaa ilaa maa kii mooyaane kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya innamaa umirtu ay qul yaa muxamed nebi muxamedow waxaad ku tidhaahdaa innamaa umirtu waxa uun lay faray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi tani rabbigeeda albaldati ee magaalada ah waa maka eh alladii rabbigaasoo xaramahaa maka xurmeeyey oo xaq iyo xurmo u yeelay oo walahu alla waxa u sugan kullu shay wax walba isagaa iska leh wa umirtu waxaa lay faray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa alle u hoggaansama inaan ka mid noqdaa lay faray iyo wa an atluwa inaan idinku dul akhriyo alqur'aana qur'aanka faman ihtadaa haddaba qofka hanuuna fa innamaa yahtadii wuxuu u hanuunayaa uun linafsihi ay linafci nafsih naftiisa waxtarkeeduunbuu u hanuunayaa waman dalla ruuxa hallaabana faqul waxaad ku tidhaa nebi allow innamaa ana anigu waxaan ahaaday uun min almundiriina kuwa digaya ayuun baan ka mid ahaaday dee digistiina waan guto waa idin soo gaadhsiiyey wa qul waxaad ku tidhaa nebi allow alxamdu lilaah mahadoo dhan allah iska leh sayuriikum waa idin tusi doonaa alleh aayaatihi aayaadkiisa ayaa alla u idin tusi doonaa oo fatacrifuunahaa dabeed waad garan doontaan wamaa rabbuka rabbigaana ma ahaanin nebi moxamedow bikaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan bismi illaahi araxmaani araxiim taasimiim allahu aclamu bimuraadih ilaahayba u aqoon badan oo u ogaal badan wuxuu uga jeedo yacni muraadkiisa ilaahay baa og xuruuftaa wuxuu uga jeedo tilka taasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisii weeyi kitaabkii almubiini ee caddaa ama wax kala caddaynayey natluu waanu akhriyaynaa calayka adiga korkaaga nebi muxamedow min naba'i muusaa wa fircawn ay shay-an min naba'i muusaa wax ka mida warkii muuse iyo wa fircawna fircawn warkoodii wax ka mida ayaanu kugu dul akhriyanaa oo bilxaqi xaq baananu kugu dul akhriyanaa liqowmin liajli qowmin qolo darteed baananu kugu akhriyanaa kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya waayo iyagaa kuwaan toobaya oo wax ku qaadanaya inna fircawna ninka fircawn la yidhaahdaa calaa waa ku kibray fil ardi arlada dhexdeeda waa dhulkii masare oo wajacala waxa uu ka yeelay ahlahaa dhulkaa masar ehelkeediina wuxuu ka yeelay shiyacaa koox koox iyo qaybo waa kala qaybqaybiyey yastadcifu waxa uu daciifsanayaa oo dullaysanayaa waa sidii u kala qaybiyey baa lasii qeexayaa daa'ifatan koox ayuu daciifsanayaa oo dullaysanayaa kooxdaasoo minhum iyaga ka mida yacni reer masar waa qoladii reer banu israa'iil daciifsigiisii baa lasii bayaamiyey oo yudabbixu waa gowrgowracayaa abnaa'ahum inamadooda ayaa u laynayaa wayastaxyii waanu reebayaa oo waa daynayaa nisaa'ahum dumarkoodana waayo innahu fircawn kaana waxau ahaaday min almufsidiina kuwa arlada fasahaadiya wa nuriidu waxaanu doonaynaa an namunna inaannu u nicmayno cala aladiina kuwii istudcifuu la daciifsaday fil ardi arlada masar lagu daciifsaday waa reer banu israa'iile oo wanajcalahum aanu ka yeelo a'immatan madax oo wanajcalahum aanu ka yeelo alwaarisiina kuwa dhaxla fircoon iyo mulkigii u lahaa oo wanumakina aanu makansiina lahum iyaga fil ardi arladii oo dhulkiina aanu u dhiibno oo wa nuriya aanu tusno fircawna fircawn iyo wa haamaana haamaan iyo wa junuudahumaa ciidankoogaba minhum kuwii la daciibsanayay reer banu israa'iil xaggooda inaannu ka tusno maakii kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna kuwa ka baqoo ka digtoon oo maxay ka baqanayeen dee mulkigooda inay kala wareegaan waxay ka baqanayeen laftiisii baannu ka tusaynaa iyadoo lagala wareegay alla waxau idhi wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusaa muuse hooyadii macnaha waxaanu ku ilhaaminay an ardiciihi ay ardiciihi naaska jaqsii oo nuuji ayaannu ku ilhaaminay fa idaa khifti markaad haddaba u baqato calayhi muuse fa alqiihi waxaad ku tuurtaa filyammi badda webigii niil baa loo jeedaa oo walaa takhaafii hana ka baqanin webigaa inuu wax ku noqdo walaa taxzanii hana ka murugoonin inuu kuu soo noqon waayo waayo innaa annaga ayaa raadduuhu kuu soo celinaynaa ilayka adiga oo wajaaciluuhu ka yeelana muuse min almursaliina kuwa la soo diray faltaqatahu waxa qaatay markaa markuu webigii bannaanka ku soo tuuray aalu fircawna reer fircoon baa qaatay liyakuuna si uu ugu ahaado ay fii caaqibati alamri yacni cidhibta dambe iyo ma'aalka dambe si uu ugu noqdo lahum iyaga caduwan cadow iyo waxasanaa murugo inna fircawna waayo fircawn iyo wa haamaana haamaan iyo wa junuudahumaa ciidankooguba kaanuu waxay ahaadeen khaati'iina kuwa gafsan wa qaalad waxay tidhi imra'atu fircawna fircoon haweenadiisiiba waxay tidhi quratu caynin ay huwa ilmahan yari quratu caynin waa il qabowsigeed lii aniga ayuu indha qabowsi ii yahay iyo walaka adigaba waa ku indha doogsanaynaye inoo daa laa taqtuluuhu ha dilinaba ay ku tidhi ilmahan yar casaa an yanfacanaa waxaba la arkaa inuu ina anfacu wax inoo taro ayaa laga yaabaa aw natakhidahu ama aynu ka yeelanno waladaa ilmo wa hum laa yashcuruuna waxaad u soo qadartaa fa ataacuuha taladii haweenayda way ka aqbaleenoo way ateeceen walxaal bay ateeceen hum iyagu laa yashcuruuna aanay garanayn cidhibtiisa dambe waxay noqon doonto iyo inuu yahayba kay sababtiisa ku halaagsamayeen wa asbaxa waxa uu ahaaday fu'aadu ummi muusaa nebi muuse hooyadii qalbigeedii wuxuu ahaaday faarigaa mid madhan oo macnaha adduun iyo arrin kaloo dhan ka madhan fakarkay muuse ka warwarasa mooye in kaadad intu waa mukhafafe eh waxabay ku sigatay ummu muusa latubdii inay muujiso bihi isaga oy intay u tagta tidhaahda anaa dhalay fircawnow lowlaa an rabatnaa haddii aanaan xidhi lahayn calaa qalbihaa muuse hooyadii qalbigeeda haddaanaan xidhi lahayn oo sabirka iyo sugnaanshaha aanaan ku xidhi lahayn hee dee la abdat waladaha ilmaheeda waa muujin lahayn oo jawaabkii lowlaada waa la xadfay waxaase laga fahmay hadalka horee la tubdii bi marka jawaabka waxaad ka dhigaysaa ay la abdathu yacni lowlaa an rabatnaa calaa qalbihaa haddaanan qalbigeeda sabirkaa ku xidhi lahayn hee dee la abdat waladaha ilmaheeda waa muujin lahaydoo anaa dhalay bay odhan lahayd oo ismay hayn karteen laakiin qalbigeedaanu xidhnay sabir iyo sugnaanshaananu ku xidhnay maxaanu qalbigeeda u sabirsiinno oo u xidhnay litakuuna si ay u ahaato min almu'miniina kuwa mu'miniintaasi ay uga mid noqoto wa qaalad waxay ku tidhi markaa muuse hooyadii liukhtihi walaashii waxay ku tidhi qusiihi bal hadda muuse raadi oo raad guroo dabagal ku samee fabasurad dabeed waa aragtay walaashii bihi muuse ayay aragtay oo can junubin meel fog bay ka aragtay walxaal hum iyagu reer fircoon laa yashcuruuna aanay dareensanayn oo aanay garanayn inay walaashii tahay wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online